fasuulada cutubka labaatanaad
markii rabshadii dhammaatay dabadeed bawlos ayaa xirtii u cidiray oo dhiirigeliyey markaasuu nabadgeliyeeyey oo baxay inuu makedoniya tago oo kolkuu meelaha sii dhex maray oo uu hadal badan ku dhiirigeliyey ijagii ayuu wuxuu yimid dalka giriigta oo markuu saddex bilood meeshaas joogay oo yuhuudda shirqool u dhigtay markuu u dhowaa inuu suuriya u dhoofo ayuu wuxuu goostay inuu makedoniya ku soo dhex noqdo waxaana isagii ilaa aasiya sii raacay sobater inaburhos oo reer beroyo ah iyo arisarkos iyo sekundos oo reer tesalonika ah iyo gayos oo reer darba ah iyo timoteyos iyo tikikos iyo torofimos oo reer aasiya ah laakiin kuwaasu mar horay tegeen oo waxay nagu sugayeen tro'as maalmihii iiddii tibistihii aan khamiirka lahayn dabadeed waxaannu ka dhoofnay filiboy oo shan maalmood dabadeed ayaan iyagii ugu nimid tro'as taasoo aannu toddoba maalmood joognay maalintii ugu horraysay ee toddobaadka markaannu isugu nimid inaannu kibis jijibinno ayaa bawlos la hadlay iyagii isagoo ku tali jira inuu maalinta dambe tego hadalkiina ilaa habeenbarhkii ayuu sii dheereeyey siraaddo badan baa ka baxayey qowladda sare oo aannu ku urursanayn waxaana daaqadda fadhiyey nin dhallinyaro ah oo la odhan jiray yutukos isagoo hurdo weyn la dhacay oo intii bawlos weli hadalkii sii dheeraynayay ayaa wiilkii aad u hurdaysan daaqaddii saddexaad ka soo dhacay oo isagoo meyd ah baa la qaaday markaasaa bawlos hoos u soo degay oo ku duldhacay isagii waana isku duubay isagoo leh ha buuqina maxaa yeelay naftii waa ku jirtaa oo markuu dusha aadayna oo kibis jejeebiyey oo cunay oo wakhti dheer la hadlay iyagii ilaa waagii baryey ayuu markaas ka tegey wiilkiina way keeneen isagoo nool si aan yarayn baana loo qalbi qaboojiyey iyagii laakiin annagoo ka hormarayna waxaannu aadnay doonnidda oo aasos u dhoofnay meeshaasoo aannu doonaynay inaannu bawlos ka qaadno maxaa yeelay sidaasuu kula ballamay isagoo ku tala jiray inuu lugeeyo oo kolkuu asos nagula kulmay waannu soo qaadnay oo waxaannu nimid mitulene markaasaannu halkaas ka dhoofnay oo waxaannu maalintii dambe nimid meel ka soo hor jeedda kiyos maalintii kalena waxaannu gaadhnay samos maalintii ku xigtana waxaannu nimid miletos maxaa yeelay bawlos wuxuu goostay inuu efesos dhaafo inuusan wakhti aasiya ku lumin waayo wuxuu ku degdegsanaa hadday u suurtoodo inuu maalintii bentekoste yerusalem yimaado haddaba miletos wuxuu cid ugu diray efesos waana u yeedhay waayeelladii kiniisadda markay u yimaadeenna wuxuu iyagii ku yidhi idinka qudhiinnuba waad garanaysaan sidii aan wakhtiga oo dhan idinkula joogay tan iyo maalintii igu horraysay oo aan aasiya cag saaray anigoo rabbiga ugu adeegaya ishosaysiin oo dhan iyo ilmo iyo jirrabaadaha igu dhacay markii yuhuudda sirqooladda ii dhigtay iyo sidii aanan waxba idinkala hadhin wixii idin faa'iido lahaa inaan idiin sheego oo caddaan idinku baro guri ilaa guri anigoo yuhuudda iyo gariigta labadooduba uga warramaya si ay ilaah ugu towbad keenaan oo ay u aaminaan rabbigeenna ciise masiix hadda bal eega yerusalem baan tegayaa anoo ruuxa ku xidhan oo aan garanaynin waxyaalaha halkaas igaga dhici doona in ruuxa quduuska ahi magaalo kasta iigu markhaati fura mooyaane isagoo leh waxaa ku sugayaa silsilado iyo dhibaatooyin laakiin naftayda uma xisaabo sidii mid qiimo ilaa leh si aan u dhammeeyo taratankayga iyo shuqulkii aan rabbi ciise ka helay inaan u markhaati furo injiilkii nimcadii ilaah hadda bal eega waxaan ogahay in dhammaantiin oo aan ku dhex wareegi jiray oo aan boqortooyada ku wacdiyi jiray aydnaan mar dambe wejigayga argi doonin sidaas daraaddeed waxaan maanta idinku warramayaa inaan daahir ka ahay dadka oo dhan dhiiggiisa maxaa yeelay dib ugama noqon inaan talada ilaah oo dhan idin sheego qudhiinnu isjira idahana jira kuwaasoo ruuxa quduuska ah uu idinka dhigay beeldaajiyayaal inaad daajisaan kiniisadda ilaah oo uu dhiiggiisa ku iibsaday waxaan ogahay markaan tago dabadeed inay idin dhexgeli doonaan uubatooyin xunxun iyagoo aan idaha wax ka reebaynin oo waxaa idinka dhex kici doonaa niman waxyaalo qalqalluucan ku hadlaya inay xigtii u jiitaan xaggooda sidaas darteed soo jeeda idinkoo xusuusanayo in intii saddex sannadood ah aanan ka joogsan inaan mid kasta habeen iyo maalinba waaniyo anigoo ilmaynaya iminka waxaan idinku ammaano gelinayaa ilaah iyo erayga nimcadiisa kaasoo kale inuu idin dhiso oo dhaxal idinka dhex siiyo kuwa quduus laga dhigay oo dhan ma aan damcinninna lacagtiis ama dahabkiis ama dherkiis idinka qudhiinnu waad og tihiin inay gacmahaannu u adeegeen waxaannu u baahnayn aniga iyo kuwii ila joogayba wax walba waan idin tusay si ay waajib idinku tahay idinkoo sidaas oo kale u hawshoonayo inaad caawisaan kuwa itaalka yar oo aad xusuusataan ereyadii rabbi ciise siduu isaga qudhiisu yidhi in wax la helo waxaa ka barako badan in wax la bixiyo markuu waxaas ku hadlay dabadeed ayuu jilba joogsaday oo la tukaday dhammaantood markaasay kulligood aad u wada ooyeen oo bawlos qoorta kaga dhaceen oo dhunkadeen iyagoo sida badan ka calool xun hadalkuu ku hadlay oo ahaa inayan mar dambe wejigiisa arki doonin markaasay sii ambabixiyeen isagii ilaa doonidii